asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaabaa halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee aynu badanaaba waxyaalo fara badan oo nolosha soo mara kuwa bilaha ah maalinlaha toddobaadlaha sannadlaha iyo waxyaalo kale oo joogto ah oo fara badan oo laga yaabo inay dhacdooyinka nolosha la xidhiidhaan oo qaab walba ula xidhiidhaan inaynu halkan ku qaybsan jirnay waana xubinteenna murtida maanta ee laga yaabo mar inaad sheeko yaro kaa qoslisa ka maqasho marna mid ku wacdi gelisa oo qiirale ka maqasho marna aad mid laga cadhoodo ka maqasho marna aad mid isdhahda tan wax macanuu kuma jiraan aad ka maqasho laakiin adiga unbay kula tahay dhinac walbo loo dhigo sidiisaba eraygu faa'iiduu leeyahay marba haddii aan murti ku magacownay hadday sheeko gaaban oo hal qodob oo yar tahay iyo hadday mid dheer tahay laba jeeraba dhankii aad u raacdaba baac iyo dhudhun ama taako markay ugu yaraato faraqarar ayaad ka helaysaa waa markay ugu yaraato hadday dhaaf weyda calaacal taako xiditool dhudhun cuduud garab gacan baac laba baac iyo wax la mid ah inaad ka hesho ayaaba laga yaabaa oo un murti iyo xigmad ah waa markaan ka hadlayno dhadhanka ku jira xubinta murtida maanta haddii ayna sida yar oo la qabsado lahayn ma aanaan soo gudbinayn annaga laftanadu sababtoo ah meeshan waxaa ku duugan barashadii afka tijaabooyinkii nolosha fahankii erayada daabacaadii maaragtay iyo gungaadhkii xigmadda sidoo kalento waxaan loo yaqaanaa gungaadhka ama erayadii say isu raacaan dhihitaanka sixiddiisii iyo wax kaloo fara badan xubinteennan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa idamka eebe dhegaystayaal si aad u ogtihiinba waxyaalaha farada badan ee ummadda soomaalidu ay khafiifsatay waxaa ka mid ah xagga cibaadada cibaadada xitaa aad iyo aad ayaa loo khafiifsaday oo waad arkaysaa xitaa salaadihii jamco oo kalento hadda markaynu tukanayno maalmihii oo kalento ama isliila wax fara badanoo maaragtay aad isdhaadashow meeshan waa aga ama waa aha ayaad arkaysaa oo maaragtay indhuhu aynan aad iyo aad u jeclaysanaynin oo dadku ay laga yaaba inay cibaado ahaan u qaadan hayaan culimmada lafteeduna ay fiicnaan lahayd bal inay dadka ka wacyigeliyaan arrimaha qaar walow laga yaabo duruufuhu inay haddana cidhiidhi fara badan keeni hayaan iyadoon taas meesha laga saaraynin haddana dadka waxa xalaashi ah ama waxa maaragtay wanaagsan ama waxa camalka lagu suubin karo ama dariiqa saxdee loo marhaya in loo sheega waa arrin aad iyo aad u wanaagsan mana ahan mid in laga xishoodo u baahan waxaana weeye wixii haddii ilahay kuuso sida dariiqyahoo kale oo lagu tukado ama wadooyinka oo la xidho ama dabaqyada korkooda oo meel raashin lagu cunihayo qof uu salaad isaga xidho iyadoo aan lala soconin khudbaddii jamcaha maanta baxday iyo waxyaalihii ay ka hadlaysay dadku inay jidadka xidhaan oo iska sheekaystaan oo iska murmaan oo naanaga leexado ay socoto gaargacanka oo haweenka maaragtay ummadaha kaleente aan islaamkaba ahayn iyo dadyawan kaleente ay isdhex yaacaan howlahaasu maaragtay la dhaho jamcan tukanay kole iyaduna culimmadu kolley waxunbay ka dhihi doonaan sida ay tahay salaadu sideeda waa shay u baahan in la hagaajiyo taana waynu isku raacsannahay oo ciduna khilaaf kama keenayso marka ujeeddada xubinta aynu ku soo qaadanaynay waxa weeye laba nin ayaa guri deganaa show habeenkii suxuurtii bay soo dhigteene waxaa la yidhi way seexdeen markay seexdeen ayaa mid haddii eebeydmahayo xilli un salaad subax show laga bixi rabo ayuu toosay markaasuu intuu dharbaaxay bubbub ka siiye waryaa waryaa suxuurta waa inaga tagtee kac markaasuy way tagtaa siiye haa siiye hadde ma cunnaa siiye war waa iftiin siiye ar anaa kuu sheegaya albaabkana inoo xidh nalkana demi anaa kuu sheegaya albaabka xidh nalkana demi oo cun buu yidhi shuruudda soo ma ahayn buu yidhi inaan mugdiga mugdi xilli un maaragtay mugdi ah in suxuurta ay ugu dambayso oo intaa waagu beryin la suxuurto soo ma ahayn a albaabkana inoo xidhnalkana inoo demi halkaa waxaad ka arkaysaa sida loo khafiifsaday cibaadada waana mid aan loo baahnayn wax meesha ku jirana ayna ahayn midanoo kaleento murtii kuma jirto ee waxaa ku jirta digniin digniintu maxay tahay waxaa weeye digniintu waxaan ku leenahay sidii labadii nin ee albaabka xidhatay ee suxuurta albaabka u xidhatay barqadii ha noqonina sababtu maxay tahay waxa weeye cibaadadiinna inaad saxdaan oo idnaa kuwaa ku dayanin ama u ekaanin ama cabalada noocaasa idnaa samaynin ayay xubintanu digniin ka tahay maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi sahan wargaleen baa loo diraa sahan wargaleen baa loo diraa